in meesha laiskugu keeno maadaama waxa arrinta nafaqada iyo damaanada cuntada ay tahay mas-uuliyad u taalla xafiisyo kala duwan hay-ado kala duwan iyo haykalo kala duwan oo dowladeed in dadka laisku keeno loo bidhaamiyo meesha ay marayso xaaladda nafaqada iyo damaanada cuntada laga wada tashado sidii laiskaga kaashan lahaa sidoo kaleetana mid walba uu usoo bandhiga bal wixii caqabada uu si gaaro la kulmay iyo si guud wixii caqabada taagan ba in looga wada hadlo waa tahay adigoo mahadsan haddii aad sharaxaad kooban naga siiso ama aad noo faahfaahiso mashruucan goobaha uu ka howlgalo iyo qaabka loo fuliyo waxaa la qiimeynayay oo hadda sanadkan halkudhig u ahay daraasaadka in la raadiyo mashaariic ku habboon cimilada iyo habnoololeedka bulshada xoolodhaqatada marka muhiimadda saa nooga dhigna halkudhigan waxaa weeyaan maadaama habnoololeedka bulshadeena xoolodhaqatada uu ka duwan yahay habnoololeedka bulshooyin kale ee dalka intiisa badan in inaan lala simin marka ay timaado in loo dejiyo siyaasado iyo qorshayaal bulshooyinka kale oo si gaara loo fiiriyo lamar walbana isha lagu hayo sida looga hirgelin karo ama hirgala uga noqon karto gaar aagga bulshooyinka xoolodhaqatada sanadihii lasoo dhaafay bulshada xoolodhaqatada waxay ahaayeen kuwa saameyn ay ku yeelatay abaaraha soo noolnooday ee gobolka ama geeska africa marka ma u malaynaysaa in barnaamijkani uu xal u noqon karo arrimahaas aad baad umahadsan tahay runtii ujeedda waxyaalaha dhextaalka u ahaa shirkan waxaa ka mid a arrimaha u adkaysiga abaaraha qayb weyn bay ka ahayd maadaama marka laga hadlo nafaqo iyo damaanad cunto waxa koowaad ay saameeya abaar daraasaadyaedii u badnaa ee lagu soo bandhigaya waxay ahaayeen iyadoo maanka lagu hayo in dadkeennu ay la taala dhacayeen muddooyinkii dambe abaaro soo noqnoqda qaabkii looga soo kaban lahaa hadda kuwa taagan looga gudbi lahaa kuwa mustaqbalka ay dhici karana sidii looga gaashaaman lahaa marka waxaan filayaa maadaama daraasaadyo kala duwan oo casharadii laga bartay qabadihii lala kulmay iyo hadda kadib sida arrintaa loo gaashaaman karo lasoo bandhigay inay u noqon karto gashi bulshada xoolodhaqatada ah oo hadda kadib ugu yaraan ay wax ka qaban karto sida loo maareeyo xaaladaha nafaqada iyo damaanada cuntada xilliyada abaaraha barnaamijkan wuxuu jiraa waan filayaa dabcan muddo afar sano ah marka muddadaasi maxaa isbedela oo la taaban karaa oo uu ka sameeyey dhanka nolosha bulshada xoolodhaqatada ah sanadkii ugu dambeeyey shirkii dhacay ee saddexaad markii la qabtay kadib wuxuu qayb ka noqday in la hirgeliyo mashruuc la yidhaahdo secota declaration oo horda deegaankeena soomaalida sagaal degmo oo ka mid ka qayb gala lana qorsheeyey in dhammaan degmooyinka la wada gaarsiiyo kadib markii la arko saameyntiisa shirka dhexdiisa waxaa lagu go-aamiyey in jaamacadaha iyo hay-adaha cilmibaadhistu ay mashruuca taageeraan degmooyinka tababar iyo wacyigelin la siiyaan bulshada sidoo kaleet iyadana ay abaabulaan sidii looga faa'iidaysan lahaa mashruucaas marka labaad shirkii hore waxyaalaha laga faa'iidayey waxaa ka mid ahaa in la diyaariyo waxa la yidhaahdo habraac gaar ahaan loo isticmaali karo markii lala tacaalayo nafaqada bulshada xoolodhaqatada oo hadda kadib lagu dhigi doono jaamacadda dhibaartamentiyada kala duwan ee nutritionka la xidhiidha oo waxyaalihii ka soo baxay dadka intay bartaan habraacaas kadibna markay ku noqdaan bulshadii inay ugu adeegaan bay noqon oo si gaara nutritionka markii si guud loo baranayo nafaqadu iyo markii lala xidhiidhanayo arrimaha xoolodhaqatada kala duwanta oo waxyaalaha ka soo baxay waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha ka soo baxay in xafiisyada dowladda ee fulinaya mashaariicdii kala duwan iyo hay-adaha talooyin la siiyey mar walba arrintan caqabadaas ka jirta hawshan sidaa in loo saxay u baahan tahay arrintaa bulshadu ay ka mahadseegteen in lahagaaji in lasii xoojiyay u baahan tahay talooyin noocaas in la siiyo oo iyagiina ay ka helaan falcelin daraasadaysan oo sida u socdo qorshayaashooda iyo daraasaiyo mashaariicdooda marka faa'iidooyin badan bay dabcan u keentay kuwo badan inta kasii baan waa rajaynayna hadii la yidhahdo